sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta madashan reer mudug oo intaan fadhida inaan kelmadeeda ka iraahdo anigoo ku hadlayo guddoonka gobolka mudug runtiina dad badan baa markaan soo istaagno qoflay oo labalabadana loo taajiyey hatoor sagaal iga kacmeeye iga duruq midna ma leh har sagaal waa markii la diray hayd markii tagay gobolka mudug haddii laba goboleed hore soo istaagtay laba guddoomiye degmada soo istaageen hadda reer puntland waa federaalkii aan loo soo karkariseen federaalkii aan loo karkariseen weye gurihiisii waa guraneynaa intaas waa ka fog intaa marka laga tago madasha mar labaa salaamaya ilaahay idinkiiga waxaan rajeynayaa wax kastaba qur-aanka waxaa ku jirta laa taqnatu min raxmatillah ilaahay raxmadiisa inaan laga quusan dad badan baan dareemayaa jijiid iyo howlo badan istiaabo badan loo yimid madaxweyneyaal ku-xigeenadana noo yimid waa markii koowaad umaleynayaa barnaamij noocaana marka laga tago fadhitaankii ciidanka iyo arrimaheeda ayaguna waxaan rajeynaya inay bii ku guulaysaa ilaahay ka dhigo waxaa meesha la isugu yimi maqsuudka waxa weeye nabadda gobolka in laga wada hadlo nabad marka laga hadlayna waxay u baahan tahay ehelkeedii iyo dadkeedii iyo iyo madasheedii iyo waktigeedii iyo wax qaaliya lagu bixiyo in gabdho la siisto oo adduunka aan ka jirin oo soomaaliya ay dhaqan gaara u tahay si siirka loo wadaago oo loo kala baqa waxaan umalaynayaa hataa soddonkii sane in lakala raago o lakala baqo suuqyada xamaaliga wax laisugu soo dijiyo baadiyahana baabuur badan oo lakala gashtay runtii intaa markaan ka tago kaftanka ah iyo dhabtaa isugu jira marar badan baan wada hadalla isugu nimid in nabadda laga shaqeeyo gobolka dowladda federaalka qayb ka ahayd waxaa kaloo qayb ka ahayd international communitiga iyo igad iyo arrimahaas oo dhan sida soomaaliya wax looga ogaado mar walbana loo yidhaahdo ilaa niyo wafdina looga soo diraya dhibka soomaaliya mudug buu ka insamay mudug buuna ka degi laayahay banaan ogaana intaas wixii lagu qabtay wax unbaa ka qabsoomay waxna waa sii qaldanay ilaa maantadan madashan aan fadhina aan soo gaarina anigu marka waxaan odhan lahaa maamulka waxbaa si noqon kara oo waa bini aadam wax wax maamulaya shucuurtana waa sidoo kaleeto de waa weli dad hubeysan oo marka aanan runta aan sheegno waxba aan iska qarin oo qoryahoodii hubkooda jita madaxda matalaysana mararka qaar ay dhacaysa inay ka hor yimaadaan xataa marka dhibaatada halkaasay ka imaanaysaa waxyaalo badanna dhacayaan laakiin waxaa muhiim ah in waayo aragnimada iyo dhibaatooyinka adduunyada kale laga laga faa'iidaysto iyo madaxda talooyinkooda waxaad xasuusan tihiin in dagaalka ugu ba'naa deegaanka markuu ka dhacay ee guddiyada la isku daray ee la shaqayn waayey saaxiibkay kule waa i markhaati kici doona anigu waxaan soo jeediyey in labada ciidan laisku dhafo oo aniga xagga la ii diro iyadoo xabadda socoto xasanna xagga loo diro guddoomiyaha wixii la ogaa waan ka faa'iidnay oo ahaa waxaan ugu horreya ka faaidnay xabaddaa joogto xabadda hadday joogsato safbareenka ahayd iyo malaakiicda ku ganacay wixii ka dambeeyey waa waxbaa weli jiisamaya sidaa aawadeed haddii marka la rabo in nabad la helaa go-aan adag oo iyadoo xaalka saas wuxuu yahay oo dadku baqayaan oo kashuush la isku furaya yaa go-aamadaa la qaadanaya waxaan maanta ka codsanaya bulshada meel walba ay jirto ila isku xiran yihiin inaan maanta nabadaan ay noqoto midii ilaahay nooga dhigi lahaa midii lagu waari lahaa oo mudug waxaa lagu ammaanaa fareegoonkii inay awaail ka ahaayeen ama kaalinta hore kaga jireen nabadkeenista inay u duubtaan oo maarkaysa geed dheer iyo geed gaaban laisla fuulo maamul iyo shacabba waxaan kaloo si gaara aan u taabanayaa oo maanta fursadda uga faa'iidaysanaya si sidii maantaas oo kale dhibka meeshuu ka dhacaya badanaa ma aha magaalada deegaanada miyiga ah oo laga yaabo itaal darada maamulada mararka qaar inaysan jirin waxyaalihii loo baahnaa waxbarashada caafimaadka kormeerka kawarqabka halkaasaa dhibaatooyin ku badan ka dhaca maanta inay shirkaani ka soo baxdo go-aamadeeda meelaha ay dhibka ka dhacayaan oo waddadan wadaagsan ugu badan tahay in lagu arooro la fariisto la yidhahdo yaa gardaran yaa heshiisa la haysta yaa xagga yimid oo oo loo fariistaa iyo inta kaloo lamid ah oo galbeedka oo ay dhammaato meelaha qaqabo maraxadaha leh aan oo kafeegan ku cabayno markaan ku kala tagna ay adkaanayso ama banaanka laga oranayo markaan banaanka tagna leedahay tuulo heblo dhibkaasa ka dhacay waxaa waktigiiba waa qaatay raalli ahaada waxaan soo dhaweynayaa nabadda waxaan ilaahay hortii kaalin weyn ka qaadanaynaa nabadda sidii loo heli lahaa egeyga waxaan diyaar u nahay annaga ka maamul gobol ahaan in badan waa soo shaqaynay baniaadinkuna lagama awaal dhaco bulshada in badan oo nala shaqaysaa jirtaa sidaas lamid inaan dadaalka sii laba laabno maantana madax naga sarreysa waa joogta oo isimada iyo nabadoonnada iyo madaxweynayaasha ah aada mahadsanti markaan waxaa kusoo dhaweyna saaxiibkay shirkan wuxuu yani shir nabadeed uma horeyn shirar baa ka horeeya nabadeed oo soo socday xabad joogsin baa ka horeysay shir nabadeed bay ahayd xabadda waa naga joogsatay badnayd shir kalaa ku xigay xabad joogsin iyo daaqigoo lawada daaqo yaa yuu kordhiyey waa ka soo faa'iidnay hadda aan taaganahay waagii hore dad badan baa dhiman jiray oo aanu shirarka bilownayn dad badan waa maalintii dhiman jiray daily dadku waa dhiman jiray laakiin maanta waxaa dhinta dad yar baa dhimanaya hadda waana ognahay qof walba waa ognahay dadka dhimanaya iyo kii dhiman jiray marka loosu komboorgareeyo dad yar baa maanta dhimanaya taas waxaa weye jilaashii nabadeed oo la sameeyey oo shirarkan oo kale ka mid ahaayeen horta meel xun ma joogna meel fiican baan joognaa meeshaas aan kasii qaadno meesha aan kasii qaadno ee inta yaroo dhimanaysa aan joojino waxaa ahay dagaalku dagaalku anagu saraakiil ciidan baan ahaanta dagaalku waxaa weeye weerar iyo difaac iyo iska horimaad labada kale intuu iska dayno qof walbow waxaa lagu leeyahay adoo iska jooga reer hebel baa soo weerar aho geedkaana soo maraya marka labada kale weerarka iyo isku horimaadka intuu iska deyno difaaca aan qaadano haddaad maqashid reer hebel baa soo socda nin walow meeshaada dhabeeco difaac gal haddii lagugu imaado gurigaaga difaac taas waa la ogol yahay haddii lagugu imaadaayana warkii baan buu ahaaye iska daali laakiin in war xun intana loo kala sheego xog beenaho inta kala qaadano inaynu isku diilno nabadna magaaladii nabad deganaana xasili weydo miyigiina xasili waayo horta dhibaato wey inay maalin walbana aan ku jirno wixii oo wixii aan garanayna war waxaan hadday kuma jiri karna ee walbana been baa laisku kalgoynaya maka daay waynaan dhahaa mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa anaguna waa aniguna waxaan ahay dadkii kasoo qayb qaatay in magaaladan la nabadeeyo haddeerna waa u taagnahay waan soo dhaweynayaa waxaana leenahay dumar iyo maanta dumarkii hore noo soo galay dumar iyo caruur iyo rag iyo madax iyo maamul iyo madaxweyneyaal inaa u kala harin waddankeena gubanaya aan dab ku sugno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu